السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaanu jecel lahay inaan maanta aanu ka hadalno waxyaabaha qaxootiga iyo barakaca ku saabsan oo soomaaliya gaar ahaan banaadir waxaa weeye waktiga hadda lagu jiro aad bay u kulushay xasaasiyan u wata iyadoo colaad iyo abaar intaba ay hayso oo barakac badan baahsan uu jiro ayaa waxaad moodaa markii la yidhaahdo banaadir in hay-adaha caalamiga iyo dawladduba ay ka indha saabatay ayna waxan u qaban waxna aysan maxaa la yidhaahdaa ay aysan maxaa la yidhaahdaa melelicin waayo wa dalka barakaca bannaanka markuu yahay oo gobollada laga baxo oo gobollada la aaday waa laga daba ordahayaa waxbaa loo sameeyey waxna waa loo qabta laakiin waxaa nasiib daraa meeshii laga barakacay oo qaxootiga uu dhooban yahay oo barakacu aad u dhooban yahay oo banaadir inaynan hay-adaha caalamiga iyo aysan marna aysan ku fiircin dawladduna aysan marna aysan ka hadin waa nasiib daro waxaanu leenahay markaanu nahay jadalada qaxootiga iyo barakaca markaanu nahay waxaan u jeedinaynaa caalamka waxaan u jeedinaynaa dawladda waxaan u jeedinaynaa inta maxaa la daraysan daraynaysa arrimaha soomaaliya oo idil inay fiiriyaan waxna qabtaan waxna ka qabtaan waayo dadku wuxuu ku sugan yahay sagaashankii sidii ay ahayd wuxuu ku sugan yahay waxaan la fiiri karin waxay ku sugan yihiin qaxootiyaalku waxaan marna iyo marnaba aan la beliici karin waxaan doonaynaa oon idiin sheegaynaa inaad wax u qabataan fiirisaan ilaahay idinka inaad u yeelata ilraxma sidaa ayaanu jecel lahay waxaanu idiin sheegaynaa marka inaad fiiritaan dalladdu waxay u dhalatay iyo waxay ka dhalatay waxay u dhalatay markay aragtay hay-adahu inay ka dhasaabteen oo bakhaar uu noqday banaadir oo hay-aduhu ay ku soo dadejinayaan samafallada ay sheeganhayaan oo annaga aa noo muuqdaan dalada markaa nooma muuqdaan waayo hay-ad markuu qofku sheegto ee ah ee samafalla waa inuu muuqdaa oo wax ka qabta waxay ka dhigata bakhaar raashinka wuxuu ku dayahay ayada wuxuu ku dagaay maxaa la yidhaahdaa caafimaadka wuxuu ku dagayahay ayada wax alla wixii loo baahan ayada oo soomaali lagu sheegana wuxuu ku dagaa ayada markaasa inta laga raro ayaa waxaa waxaa loo diraha gobollada kawixii gobollada waxaa loo diro laakiin horta saldhigii meeshuu ka baxay oo bakaadka ahayd waa in wax laga qabta waayo bal fiiriya hadda waxaa ka soo qaadan africa get habran waxaa lagu sheega konton kilomitr baa lagu sheega oo wax isku weera meel ayna maanta lagu baktinayn oo lagu baxan oo mooska aan la cunin ma jirto waxaan doonaynaa inaad in labada ku fiirtaan in raxmada ku fiirtaan sida hay-adaha caalamiga oo oo ilaah deeq baa bixin ilahay baa deeq bixin ma bixiyaan laakiin inay bix inay fiiriyaan ayaan doonaynaa oonu jecelna wasalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام لله والصلاة والسلام على رسول الله magaalkii waanaan jedhan maxamed aadan kiraad buu dhaynaan jedhani guddoomiya guddii qahooti wala hafayeekii qahooti oromo dhibdee guddoo garte ummata irra geette alhamdulillahi rabbi alcaalamiin waan ajabnu caalama keessatti qahooti ammoo barkaa dhibdee isa caalamni ila irraa qabate asoo quba qabu ilaa saddeetamii tokkorraa haga asgawti qahooti laaluu dide asoo beeku حقوق بني آدم يو اس سي ار الى متانا ار سي كل نفسي الى رقبته اسوبيتو ما تجي حقوق دي بيا سومالتي دبمته اما اورومو را اما سومالرا او دبمته تبيا تمت ارغمته ما انا ان بينو وانت اتفي ادو ما هاجر جيتان بينو ابديتنا وان غافن عالمه يو اس سي ار يو اكا كل نفسي وان سي ذابين اكا امته qahooti kawaggaa kudhani kawaggaa soddomi jaha as jiru ila laabtan ka quba qabdan ka duraanu isin harkaa qabdan wanni siida ala jiru jiru adawummaan ilaa ala jirtaniif hin beynu ma'anaa isi hadda awduwaan maarata waan aalama keessatti jirre un kin gaaf asii kae ummata oromoo un sin arma dhiibde biraama qas irran deebin hakasaniif adawummaa isin qabdu filen beyni waan aalama gaafan akka ummati aalamaa martuu اتداب لالو بكسان عالم لالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم أنigoo maxamed magaceedu maxamed beeriye kana tirsan qaxootiga iskool binti uno waxaan inaan ka hadlo rabaa dhibaatooyinka ka jira xeryaha qaxootiga oo soo jireenka oo adigu mataqaana gaarin waayey kuwii oo ka qaxay oo ka barakacay gobolka banaadir waxayna la gaari u raacin waayeen kuwaas daruufo jira darteed ay u raacin waayeen marka waxaan caalamka u sheegayaa adduun weyna u sheegaya wax kasta u sheegayaa dhibaatadana haysata ina la soo gaaro gardaar degdega hay-adaha kuwa caalamiga iyo kuwa injicooda intaasaan u sheegayaa midda kale waxaa weeye wax kasta masquul ma haysano adugu mataqaanaa hanguri ma haysano wax kastoo dhibaataa ayaana la soo dirsay caruurta maalintii iyo dadka waayeelkaa waxay u badan yihiin inay mataqaanaa qaarkood asbuuciiba inay shan iyo toban qofood dhimataa intaas waxaa nafaqa dar- xumo daraaddeed marka waxaan ka coddoonsan adduun weynaha iyo kuwa hay-ada qaxootiga iyo intay wax ka qaban karta hay-ada islaamka kulli inay waxna la soo gaaraan wassalaamu calaykum
ninkan muxuu inoo sheegay muxuu muxuu- qaxootiga barakacyaasha la barakacya qaxooti barakacyadan ka fahanaa fiican yaa qaxooti waxaa la nin ajnabiya ma fahant ha barakacna waa nin soomaaliya waddankiisa ku dhex barakaca mogta marka inaan kala fahnaa fiican yaa Waa saas kala fahan haye xeryaha dibada kala dhunaya
asalaamu calaykum dhalinyaro iyo odayaal haa anigoo ah maxamed xuseen xasan kana mid ah degmada kaaraan barakacyaasha waxaan idiin sheegayaa qaxootigu mar kastaba waa jiray ilaa maxamed siyaad waa soo jiray qaxootigu maxamed siyaad markuu isu joogay waxaa lagu dadka diyaaradaha lagu qaadi jiray alaabtiisana waa loo rari jiray waxaa soo baxay qaxooti aan qof uu shinsanayo aan la arag waxaa hor joogsaday oo wixii loo gey jiray ka hor joogsaday inay hor joogsadeen aad u malaynaysaa aa inja-ow walaxlileh iyo yaa kuugu jira waxay ila tahay lixda iyo tobanka degmo waxay waayeen meelay wax ku qaabsamay karaan markay saas arkeen waa isku leexdeen waxay u waxay u- ku- isugu leexdeen inay qaxootiga u doodaan qaxootigaas dhab- dhi- nab- waxa waye barakaca oo dhibaatadu haysa inay u doodaan waxay u tageen gubernatooraha wuxuu yidhi waa laydan aqoon inaan aqoonsadaan rabnaa qaxootiaan nahay barakaca wuxuu yidhi wuxuu soo aqoonsaday dallad beerman waa uu soo cejiyey marka waxaa waaye d- saas markii la maqlay qof kastaba waa soo hanqal taagtay waxay u soo hanqal taagtay dalladda inta hore wax waa la soo waayay dalladda ama wax lagu helahaa la soo hanqal taagay waxaan marka idi- dadka idiin sheegaynaa dhibaatada in dadku barakac yaha waa la sheegay inaan um- hoy lahayn waa la sheegay wax kastoo la- oo adinka naftirkiin waa ogtihiin oo maalin kasta warqaadaad tihiin Ammaan darrada ka warrama, ammaan ammaan darrada waaba ka daran tahay inta hore oo xeryahan ka jirta xeryahana waa ka jirtaa magaaladana waa ka jirtaa hadda qof qof u gurub markastana ma jirto curga habeenka markay waxuu ahay asu- ilaahay amarkii kaleetood asugu yimaadeen naagta umul- si u- u fariisato wax lagu qaado ma leh meel loo qaadana ma leh hadda marka garabkiina allaha galo intaasaan uga baxaya
aad waa geed- gudoomiyaha degmada qaxootiga ninka soo barakacay ninka meel ahaa Ah. adiga magacaaga sheegay markii u bilaab bilaaban waayo magacaaga ku bilaab xerada meeshaa gudoomiye ka tahay sidaad u sheeg
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah aamine maxamed cali ahna dalada qaxootiga barakaca gobolka baraandil ahna isku dibixdaha dalada qaxootiga kana tirsan degmada boondheere qaxootigooda barakaca degmada boondheere Een, waxaan meeshaan ka cadeynayaa maanta in dhibaato weyn ay jiraan qaxootiga ay haysato si zaaid iyo zaaid ah dadku xeryaha ku cakabarareen bacyaal aysan haysan waxba aysan haysanin baahi ay jirto daawo la-aan ay jirto hay-ada r c r ee bisha casna ugu ugu aadaanta weynba waxay leedahay iyada ee gacmay kala laabatay because baxa ayadaa dhiibi jirtay roobka waxaa laga gala ayadaa badanaa dhiibi jireen dhibaatooyinka ugu weyn horta ayadaa dusha ka saara r c r ee bisha cas Een, waxaa kaloo cadeynayaa w f b in ay masaakiinta xeryaha ku jira aysan waxba siinin si ay macnaha u yidhaahdeen shaqo cunta ku bedelasho iyo asaarahaas ay galeen masaakiinta lagama qoro shaqo cidna ma siiso wax la siiyo male Een, xeryaha qaxootigana wax tixgeliya ma lahan hay-adahana ma tixgeliyaan si aad iyo aadayna uga gacmo laabteen waxaan hay-adaha caalamka dhan aan u jeedinaynaa inay gobolka baraandir qaxootiga ku jiro ay cagaha ka barareen ay baahi daraadood u dhimanayaan ay roob la-aan roob ku socdo ee qorraxda ku socoto daawo la-aan caruurta aad aragteen hadda wariyaashtaa meesha u timaadeen caruurta bararsan ood aragteen oo soo duurnay marka waxaa loo baahan yahay hay-adaha caalamiga iyo ganacsatayaalka xafiiskan la furay daladan furatay in nin alla ninka oo macnaha wax u qabanayo xerada qaxootiga iyo daladan waxa udhexey kara aysan jirinin because waxaa loo baahan yahay dalaha waa ka dhex baxday wax oo la xanaanaa loo baahan yahay dalaal waxa la yidhaahdo xeryaha qaxootiga maanta laga bilaabo way ka baxeen si aad iyo aad waxaa uga codsanayna hay-adaha caalamka waxa alla wixii masaakiintaas wax u qaban karo qof alla macagaasta haatee inay wax u qaban karto gobolka brandir waxaa jiray cabasho kasoo yeeraysay dadka barakacyaasha xeryaha ku nool xaalada ammaan darro ka warantaa wallaahi xeryaha qaxootiga xeryaha dadka ku nool dadna waa iska dhibaataysan yahay oo ammaan darro waa ku qasanaysaa dabcan waa sidii degmooyinka oo kale degmooyinka oo kale meel ammaan darro ka jirto iyo meel nabad ka jirto soo ma jirto sidaas oo kaleetaa loogu kala jiraa
waa mahadsantahay kuwaasina waxay ahaayeen dadka dallad ku midoobay dalladda qaxootiga iyo barakacayaasha gobolka banaadir oo maanta ku qabtay kulan ballaaran oo looga hadlayay waxtarka intaas ayaana kusoo gaabaynaa barnaamijka magacaa ku bilowda
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan halkan dalladda qaxootiga barakaca gobolka banaadir anigoo ka socdo degmada wardiigle ahna nasre nasro maxamed waxaan hay-adaha dalladaha u sheegaynaa qaxootiyada lix iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir in aada loo liito eena aada u baahan yihiin dugsi la-aan daryeel xumo iyagoo halkaas bacyaal ayna ku haysan darxumada marka ka jirtana waxaan u sheegayna hay-adahaas inay samafalada ay wax uga qabtaan ammaan darro awgeed ee ka jirto degmooyinkaas lix iyo tobanka degmo marka hay-adda waxaan intaas ugu sheegaynaa kuna soo dhaweynaynaa ayadoo nala soo handado hay-adaha qaxootiga deganka amanka aada loo soo handado hadda awood aan iskaga dhicnan inaan haysan
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sharaf weyn ah ka soo qaybgalka saxaafadda dhammaan iyo mataqaanaa guddiga dalada qaxootiga gobolka banaadir iyo mataqaanaa qaxootiga waxaa sharaf weyn ah kasoo qaybgalka ay kasoo qayb galeen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka dalada qaxootiga gobolka banaadir sidaas daraadeed war waa la hadlay qaxooti dhibaatadiisa waa laga hadlay akhyaarta kale iyo mudanayaasha ka hadleen sidaas daraadeed mataqaanaa waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiyaha dalada iyo qaxootiga gobolka banaadir asaa ka hadlaayo dhibaatada qaxootiga ee gobolka banaadir wax alla wixii mataqaanaa oo hay-adaha iyo barnaamijkaas oo dhan ba asaa ka hadlaayo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu gudoomiye
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين waxaan ahay guddoomiyaha qaxootiga iyo barakaca gobolka banaadir sheekh cabdikariin sheekh yuusuf caadley waxaan idin sheegayaa horta anigu waxaan ka hadlayaa maanta saddex hay-adood oo loogu talagalay inay soomaaliya samafalkeeda u madax naqdaan waxaa ka mid a w f b waxaa ka mid a a c r c waxaa ka mid a u h c r saddexdii loogu talagalay samafalka waxay shirka la naqdeen hay-ada iyo injo-oya shirka la naqdeen waxay sameeyeen cuntada inay raraan dibna ugu soo celiyaan suuqyada beledka dadkii samafalka loogu talagalay ay xariirooyin ku baktiyaan maalin kasta oo maalmaha ka mid a waxaa la duwaa qof ama laba ama saddexa la duwaa oo u dhimatay baahi daawo la-aan iyo nafaqa xumo waxaan leeyahay markaas waxaa waayahe caalamku samafalka oo soo dhiibaayo oo soomaaliya uu soo dhiibo oo ku eg nairobi in hoteel looga seexdo oo ku eg in jeeb qofeed oo ku naqdo caalamku inuu raad raac u sameeyo dadka oo usoo dhiiba ku hubsado caalamka oo wufuud soo diro xeryaha qaxootiga tagta dadka dhimanaaya aragta dhibaatada jirta aragta dadkaas la- saas la ajligeed waxaan caalamka ka codsanayaa inuu caalamku soo ra- soo raad raaco wuxuu dhiibayo dadka loogu samafalana aan la gaarsiinayn hay-aduhu ay kula heshiiyeen inji-ooye ay kula heshiiyeen dad ay warqado u samaysteen waxaa ka mid a waxaan maqlayay kelmado ah waxaa lay magacaabay cabdiqaasim waxaan shaqaynayaa cadde waxaan shaqaynayaa gobolka warqad waxaan haystaa aniga laygu magacaabay qaxootiga amba meel hebel laygu magacaabay intaas qaxootigu wuxuu ka rabaa dadka saas sheeganaya qaanbixe ay ka dhacaan uu ka rabaa hay-adahana waxaa laga rabaa waxay intaas siinayeen dadka baktinaya laga rabaa hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa inay shaqadooda bedelaan sida loogu talagala ka dhigaan caalamkana waxaan ka codsanaynaa inay waxay dhiibayaan oo samafalka ay soo raad raacaan ay dadka ay usoo dhiibeen inay gaaraan in kala hobsadaan sidaas laajrigeed m- waxaan uu talagalnay deladaanu waxay u abuurantay inay dadka qaxootiga oo dhimanaaya u doodo ay ugu doodo cuntada la- loo soo dhiibay oo samafalka lagu magacaabay samafalna aan ahayn ee ganacsata lagula heshiiyey inay u doodo ay daladan u abuurantay dadka qaxootiga ah wuxuu ku baktiyaa xeryooyinka maalin walba samafal hadduu jiro ha ka soo gaaro adduunyada haddii in loo samafalayo u qabtana inaan loo samafalin ha aragta iyo timaad waxaan leeyahay saas laajrigeed anigu waxaan uga baxayaa hay-adaha samafalku ma samafalaan ganacsato inji oo ay la heshiiyeen adduunyaduna ha ogaato iyaguna ha maqleen dadka qaxootigaana ha waxa loo qabto oo si xaqiiqa xeryaha in loo yimaado waxa laga qabto wasalaamu calaykum waraxmat ullahi
raashinka oo dib loogu soo celiyo suuqyada banaadir
waxa waaye waxaa loo raraa maha ugu dhawow loo raro waa ceelasha biyaha xamar waxaa ka kacay waxaa sagaashan iyo labadii aa ugu dambaysa cunto la siiyo ee ay sii arsida ay bixi jirtay xamar wuxuu ku sugan yahay marxaladda hadda la joogo sagaashan iyo labadii mid ka darnuu ku sugan yahay cid wax siisaahona ma jirto waxaa daliil u ah marka qax- raashinka in dib loogu soo noqo qaxootiga waxaa laga siistaa lacagtay soo tuugeen tumaashan kuna koombadi laga gataa iyo suuqyada tagaan waxaa daliil u ah marka ganacsatada inay gadato suuqyadii taalba qof la arko suuq tagtan waa heli kartaa inay suuqyada taal dadkii loogu talagalay haddii la siiyo waa cuni lahay suuq ma geeyin saasaa u daliila ganacsatada soo gaarta
idinka hadda waxaan magac ahaan idin qoran dallada qaxootiga iyo barakacayaasha gobolka banaadir dallad ahaantiina ma waxaa hortagtaa maamulka gobolka banaadir maadaama gobolka banaadir magacaas aad sheeganaysaan mase xerooyinka dadka ku nool ayaa idin doorteen
waxa waaye waxaana doorta koow xeryo dadka dadka ku nool mar labaad qaxo- gobolka banaadir wuxuu noo saxiixay warqad aqoonsiga da- xafiiskana waa noo fureen oo xerigii ka jareen arrimaha bulshada xafiiska furay guddoomiyaha gobolka banaadirna warqad aqoonsiga uu saxiixaan haysanaa qaxootigi kaamulka isu yimidna waa nahay wax taakulana weli gobolka ma ka hesheen waxtaa kuleyna gobolna kama helin hay-adna kama helin cid aan ka helana ma jirto gudoomiye marka laga reebo inaad eedeynaysaan hay-adaha oo leedihiin raashinkii loogu talagalay dadka barakacyaasha baqaara ay dhigtaan oo eedeyntan ka sokow wax xiriir aad la samayseen ma jiraan aada uga cabanaysaan arrintaasi haa w f b waxaan u qornay warqad aan ugu qornay in dadki dhintay intaasoo qofooda dhimatay ee cabashadaas aan ku qornay dadki inay biyo aqalada kula jiraan aan u qornay waxayna yidhaaheen walaxaan ka qaban doonaa wax ka qabad iska dhaafi albaabkii naga xirteen soo mageli kartid la yidhahen mudana gudoomiye waxaad ka warbixisaa xaaladaha ammaan ee barakacayaasha gobolka banaadir ay ku sugan yihiin iminka maadaama aad tahay gudoomiyadooda waxay la qabaan ummadda soomaaliyeed oo dhan ayay la qabaan amaan darada ugu dambeyntii maxaad baaq soo jeedinaysaa oo ku aadan shirkan aad qabatee
waxaan baaq soo jeedinayaa in adduunyadu ay usoo dirto soomaaliya xaqiiqa raadin hay-aduhuna ay samafalaan ay samafalka loogu talagala ay ka run sheegaan oo soo jeedinaa baaq